bismillahi raxmaan raxiim ina ilaahi wa inaa ilahi raajicuun dad masaakiina oo shacaba ayaa lagula beegtamiino deegaanka gololey waxayna ka yimaadeen xamaray ka yimideen qoladan mataqaana ii sheegeen argixisaan waxayba aaminsan yihiinba cid kasta inay dilaan waxay dalabsadeen male dad shacab oo gaari iska saarna ahayn una socdo meelihii mataqaana sheegaya mijoor soo socdo waa tahay dadka shacabka gaarigaa saarnaa imise qof ayaa geeriyootay la waxaa geeriday aniga isla marka gurmud baan sameynay toban iyo todobo labana waa dhaawacantay labana waa ka badbaaday waxaa kaloo mataqaanaa jiro dadka ii sheegeen kale baawarta kalena meeshan ka celinay maadaama haddana isdhahnay waxyaaba kalaa jiro meeshan waa dhaawacii meedkii aan meesha kada ka qaadnay marka waxaan leenahay qolooyinka mataqaana isheeg shacabna ma yaqaaniin cida yaqaaniin ma leh wax doon u shaqeeyana mataqaana hal qof uma jirin wax oo iska masaakiino mataqaana u socda xaafadadii ahaayeen waa maalin soonqaada ninkii maalin soonqaada intaasu qof dilin mataqaana isheeg wax wakaadinaya asiga marka waxaan leenahay ina ila ina ila raajicuun dadka soomaalina waxa u sheegaa oo mataqana isheeg shacabka inay mataqaana dadkaan mataqana usii wada jir usii wada jeestaan mana ahana mataqaana wax bini-aadinimada mataqana isheeg ku saabsan ama diinta mataqana ku saabsanba maadaama aad tihiin ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo u taagan sidii argixisada waddanka ugu ciribtiri lahaa maxaa tallaabaa oo idiin qorsheysan oo aad qaadi doontaan aniga tallaabadeena waxay taabsan jiri mar kasta inaan shacabka difaacno mar kastana mataqaana inaan qolooyinka mataqaana la dirno cid uuma hayso oo mataqaana miina dhulka ku duugaysana cid mataqaana isheeg arki karta inta badan ma jirto wax oo mataqaana qiima yimaadiin amba dad xabadee haayo ama mataqaana isheeg ma ahan waa tuugo tuugna wuxuu ubaahan yaha markaad qabato inaad mataqana wax ka qabato dadka masaakiinta markaad sheeg miina ugalshaan maana wax kale qaban karaan oo mataqaana shacabka laayaan maana wax kale qaban karaan ma jirto waana mataqana sheegeen argagaxisaan layidhiba waa magacoodii wataanba maalmihii lasoo dhaaf waxaa jira howlgallo aad ka sameyneyseen inta udhexeysa balcad iyo deegaanka qalimow howlgalladaasi weli ma socdaan mise howlgallada aan sameynay weli waa ku dirnaa wax ku sameyn waxay ahayd waxyaabaha mataqaana qarxo ayay ka buuxiyeen wadooyinka waana inta badan mataqaana waa bixnaa haddana waxay soo gelshaan mataqaana sheegayno mataqaana sheegay dadki mataqaana mugdigo kale iyo habeenadoo kale iyo waxyaabahaas iska dawlad waa wax on mataqaana ay sameehayaan inay tuuganimo ku sameeyaan waana wax bareel ay u sameyn karaan ma jirto insha allah taas inaan soo ayada mataqaana sheegayno aakhirka socobta inaan isku dayo aan mataqaana shee kula jaweyna hadduu ilaha yidhaha